laga arrinsodo dagaaladii soomaalida dhexdooda ahaabaa soo batay oo meelo badan ka dhacahaya oo asbaab fara badan leh oo mid maadaana qabaa'il u badan iyo dhul laysku haysto iyo baadiyo biyo laysku haysto meelo badan xakamarka qaarkood dadka si xun loo dilayo ama caruur la dilahayo ama dhalinyaro maar iskuoley ama jaamacad dhigta la dilahayo marka runtii maarata anooyinkii qabiilka oo sii ballaaramaya in waxaa layska yiraaho oo dadka soomaalida muslimiinta baa la caymiyo oo dhib hadda dhib iska jiraa dhibkii inuu ziyaaday oo muuqaalo xun uu yeeshay oo meelo badan ku baahay ayaa maarata culammadaas u muuqata marka intay runtii isxilqaameen oo in mudaashira hayeen ayay annagana maarata noo yeeleen iyo culmo kale oo ka timid deegaano kale oo soomaalidu ay degtay
adiga waxaad ka mid tahay xubnihii kulankaasi ka qayb galay marka bal nooga waran waxyaabihii aada isku weydiiseen ka culimo ahaan intii uu shirka idin socday iyo qodobada ugu muhiimsan ee aada gebagabadii ka soo saarteen
runtii marka ujeeddadu waxay ahayd bal culammadu maxay ka qaadan karaan kaalin in dadkaas soomaalida ah oo walaalaha ah la heshiisiiyo oo dhibka dhexdooda maraya ee maaragtay ama laga hortago ama hadduu dhaco dhibka la yareeyo waxaana ka soo baxay burbugtiyeed culammadu ay soo saareen iyo iyo dardaaran maaragtay ummadda loo jeediyey waxaana u muhiimsanaa in culammadu isla garteen in hay-ad ama maarata ka shaqaysa dib heshiisiyiinta la isku xilqaamo oo culamo badan intay is aruursadaan meelaha dhibku ka jiro lagu baxo oo la kaashoodo bulshada inteeda kale oo dhibkaasi dagaalka dhiigga daadanaya in maaragtay oo soo badanaya marka qaarkood oo meelo badan ka dhacaya ay ka mid tahay in caruur la laayo ay ka mid tahay in la gubo tuulooyin iyo guryo iyo meelo qaarkood marka runtii yani waxaa la fiirsan karaa maaha marka mid ah in lagu baxo oo la sameeyo hay-ad ka shaqaysa musaalaxada ayaa ka mid ahayd oo guddi baa loo saaray hay-adda ayada ah in culammadu sidai ay maaragtay isu kaashan lahaayeen bulshada qaybada kala gedisan sida odayaasha iyo maara aqoon-yahanada iyo ganacsatada ayadana maara falinkeeda la galo in waxaa laysku haysto ama badanaa khilaafka keena ama dhul laysku haysto ama baadi biyo laysku haysto ama ama dhulka aniga iskale wax lamid ah ayadana bal in culammadu ay maaragtay ka diyaariyaan sharci ahaan juska qabto waa la yaqaan laakiin in maarata lasoo koobo oo dadka laga wacyigeliyo arrimahaas oo kale ayaa ka mid ahaa iyo in dhammaan waxa keenaya dagaaladaas ay ka mid tahay aanada qabiilka ay ka mid tahay qofkii qof dilay oo aan la dilaynin ay ka mid tahay dadkii maamulka hayay oo maaragtay aan awood u lahayn ama ka gaabinaya inay qofkii dulmiga geystay ay soo qabtaan waxaasoo dhan bay ka soo saareen maaragtay talooyin iyo iyo dardaaran fiican
waa gartay marka dhibaatada ama colaada qabaa'ilada u dhexaysa ee muddo dheer ayay soo socotay marka maxaa keenay in culammada ay hadda usoo istaagaan oo tallaabada noocan ay qaadaan sidaan kuu sheegay waa jirta waa runta laakiin ziyaado ayaa noo muuqatay culummo ahaan taasoo ah in meelo badan uu ka dhacayo hal mara uu ka dhacayo haddana hubka waagii hore moogtae dadku maaragtay hubka la haysta iska xadidnaa laakiin hadda hubkii baa fiday marka dadkii waa iska dhiiranayaan maxaan ku idhaahaa haddii mar dagaal gaalo dad badaba ku dhimanaya an kale waxa weeye caruur la dilo iyo maaragtay tuulooyin ama guryo la gubo baa soo kordhay waxaa soo kordhay aan shaqa ku lahaynba dagaalka oo maarata ama dhalinyaraa ama jaamiciyiina ama wax lamid ah inta waddan loo golay in maaragtay la laayo marka wax noocaas oo runtii soomaalida aysan dhaq wala ahaan jirin ayaa noo muuqda marka in waxaan bal intaysan kasii darin laga hortago culmada iyo keyrkoodba dagaaladaas iyo waxyaala dhacahaya inta waa lagu bixi jira mar kastaba laakiin hadda in xoogaa bal xoogaa la casriyeeyo
ugu dambayntii raje intee leeg ayaad ka qabtiin haddii aad tihiin culummadan hadda hawshan ku jirta in qabaa'ilada ay dhegaystaan baaqyadiina oo wacyigelintiina iyo talooyinkiina ay wax ku qaataan runtii rajo fiican baan ka leenahay maxaa yeele hadda dadka muslimiina weeye marka wacdiga iyo waanoo mar kasta dadka in la maqashiya way fiican tahay dadku inay wax ku qaadanayan baa rajeynaya insha allahu tacaala anagoo de waajibna saaran weyna waajibka iska ridna waa loo baahan yahay kan kale waxaan rajeynaynaa insha allahu taala dadkaan la hadalnay ay ka mid yihiin maarata oda dhaqameedka ay ka mid yihiin dadka saamaynta leh si gaara dadka siyaasiyiinta ama dadka maamulka haya oo xil gaara ka saaran yahay inay dadka ay dhiigooda ilaaliyaan oo naftooda ilaaliyaan oo dadka wax geysanaya cadaaladda la horkeeno ayagoo la hadalay